dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu sheegaa in lambarka ugu badan ee bulshada soomaaliyeed ah ay iyagu yihiin iyadoona ay jiraan halbeegyo la gaarsiiyey ilaa iyo toddobaatan iyo shan boqolkiiba in bulshada soomaaliyeed ay tahay dhalinyaro taas oo muujinaysa tirada iyo awoodda ay dhallinyaradu leedahay waxaana dhallinyaradu sanadii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen shaqo la-aan baahsan iyadoona qaarkood taasi ay sababtay in ay badaha ku dhammaadaan hase aatee waxaa jira dhalinyaro kooban kuwaas oo iyagu la yimid hal abuuro ay deegaanka iyo bulshadaba wax kaga bedelayaan degmada gurceel dhalinyaro ayaa ka furay cisbitaal lagu magacaabo xalane hosbitaal kaas oo magaalada kusoo kordhiyey adeegyo caafimaad oo horey aan kaga jirin wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa booqday xaruntaas caafimaad isagoona ku dhiirigeliyey dhalinyaradan hal abuurka ay la yimaadeen oo ay deegaanka kusoo kordhiyeen adeegyo aan horey kaga jirin oo ay bulshadu baahi weyn u qabeen
waxaan go-aansaday inaan dhallinyarta hal abuurka leh magaalada ka hirgelinaysa isbitaalkaas soo kordhiyey adeegyo aan hore uga jirin magaaladan oo ay ka mid tahay dhakhaatiirta lafaha ay ka mid tahay xanaanada caruurta ku dhasha waktigii ama dhiciska ah iyo kuwa kafka ku soo daaha oo runtii u baahan adeeg caafimaad oo deg deg ah waa runtii hal abuur fiican oo idinku baraarujinayno qof kasta oo deegaankan u dhashay sidaas ayaa looga baahan yahay aqoonyahan ah ama ganacsado ah inuu sektarada adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo in biyo macaan laga hirgeliyo intaba in laysku tahallujiyo in deegaankan la maal gashado waxay keenaysaa taas in dadku ay si xor ah ugu noolaadaan deegaankooda oo ay ka heli karaan adeeg casriya taas oo ka saacidaysa inaysan waxbarasho iyo caafimaad aysan dadku u safrin oo ay halkan ay ka helaan wixii adeegahoy u baahan yihiin isbitaalka xalane waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idin rajaynaynaa insha allah inaad guul iyo horumar cusub aad maalinba ku tallaabsan doontiin intaad hadda soo kordhiseen iyo in ka badanna inaad insha allah aad deegaanka kusoo kordhin doontiin sidaas ayaana mar kasta diyaar waxaan ugu nahay qof kasta oo deegaankan ka soo jeeda ama deegaanada galmudug guud ahaan oo dhanba ee hal abuur qiimo leh oo dadkanagu u saacidaya inay magaaladooda magaalo casriga noqoto oo adeeg kasta laga heli karo ka hirgelinaya aadan runtii u baraarujinaynaa waa idin garab taagannahay caafimaadka ayaa ka mid a adeegyada ugu muhiimsan ee ku jira nolosha asaasiga ee bulshada